kulan ay isugu yimaadeen golaha culummada soomaaliyeed kaas oo lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimad dalka ah ayaa laga soo saaray baaq nabadeed oo ku aadan in la joojiyo colaadaha ka taagan qaybo ka mid a dalka culummada ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wadajir ah loo joojiyo dagaalada qabiilka oo xilligan ka jira qaybo ka mid a dalka war-saxaafadeedka golaha culummada soomaaliyeed ka soo baxay ayaa sida tan ahaa kow culummadu waxay dhammaan walaalaha soomaaliyeed ee diriirta iyo dagaalladu ka dhex jiraan ugu baaqayaan inay ilaahay uga baqaan daadinta dhiigga ay xarimtay diinteenna islaamka waxayna ugu baaqayaan in la joojiyo colaadaha iyo dagaallada culummadu waxay xusuusinayaan walaalaha inay faa'iido adduun iyo mid aakhira midna lagu gaaraynin dagaalka uuna yahay kaa dhimay oo kugu dhimay ilaahayna uu ku goodiyey cadaab adag waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajisaa'ahu jahannamu qaalidan fiiha waqadiba allaahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima saddex culummadu waxay si gaara baaq ugu dirayaan dhammaan dadka ka shaqeeya ama isticmaala warbaahinta iyo baraha bulshada hurinta colaadaha iyo suurad xumaynta anshaxa suuban ee ummaddu leedahay iyo bandhigidda dadka geeriyooday walaalayaal ka waantooba intaasi caqligiinna cilmigiinna iyo aaladiinna ha u isticmaalina isku dirka ummadda alla wuxuu yidhi ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya walaakhirati wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun culammadu waxay ugu baaqayaan dhammaan samafalayaasha sida dowladda dhaqanka nabadoonnada aqoon-yahanada ganacsatada iyo maamulada in loo istaago daminta colaadaha iyo joojinta dhiigga ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah hadalka golaha culummada soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya xilli inta badan qaybo ka mid a dalka soomaaliya ay ka socdaan dagaallo sokeeye kuwaas oo u dhexeeya beelaha wadadegaa dhulka miyiga ee gobollada dalka qaar ka mid ah